maanta waxaan ka qayb qaadanay mudaharaad weyn oo ka dhacay xaafadda aqalka minnesota oo laga hadlayey arinkii ka soo baxay idaacad fox la yidhaahdo oo si beena u sheegtay musuq maasuq ka dhacaya xanaaninta soomaalida ama daykeerada loo yaqaano maanta waxaan noo imaadiyey inaan arrinka ka laabanno oo aan ka doodno oo aan diidno runtii islaam nacaybka ee ku dhex jiray ee arrinkaasi dadku isugu yimaadeen waxyaabihii laga hadla wuxuu ahaa in maanta ay jirto culays ama dagaal lagu hayo xanaaniinta soomaalida ee runtii la rabo in si gooniya loo looga saaro ganacsatadooda marka annaga haddaan dhaykeerleynnahay waxay waad og tihiinoo dhaykeer waxaa lahaan jiray dad gaar ah oo lacagta dawladda ayagu rabo inay keligood qaataan maadaama dadkan emigrantiga ah oo masaakiinta ay yimaadeen seebay u shaqaysan karaan seebay guryo u gadan karaan seebay carruurtooda ayagu u dayactiran karaan bal sababtoo ilmaha soomaaliga wuxuu u baahan yahay meel uu yaqaano marka waa inaan u dagaalanaa in la joojiyo inaan farta ku fiiqno hal xisbi kaliya xisbiyada dimuqraadigan waxayna siisay inayn dhahaan waan idin heesannaa kuw republikankana aqoon looma lahan marka waa in laisku xirnaadaa la soo baxaa la dagaalamaa in ma aragtay oo xawaaladihiina saas lagu suubiyo caruurteennana ma aragtay laga dhigto wakhtigeeda marka lagu jiro doorashada saad aragteen dhibaatooyinka xawaaladaheenna iyo jaalkeerada lagu haayo xalkana waa aad buu u fudud yahay xalka waa inaan midowno oo aan isku keenna dadka oo aan organise gareenno oo qof walba waxa awoodda uu maanta maraykan uu ku leeyahay uu citizen hadduu yahay waa inuu vood garayn karo nimankan sharciga dejiyo waxaa weeye maanta waxay fiirinayaan yaa u vood gareenayo wax kale ma fiirinayaan marka inaan annagii ka faa'iidaysanno taas oo midnimadaas muujinno oo aan ku midowno arrimaha na wada taabanayo